album.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com
door wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaalka bisha februari sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo jacfar kukaay
qodobadaan idinku hayna dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro qabyaaladda ka wacyigeliya bulshooyinka ku nool somalilan
ujeedooyinka ugu weynu loo aasay waxa weeyaan inaan wacyigelin ka samayno aafada ay leedahay qabyaaladu inaan research iyo xog ururin ka samayno oon ogaano bal halkay sarta ka qudhusan tahay si xal looga gaadho aafada qabyaaladu ay leedahay dhallinyarada iskuulladoo kale waa marnaa haddeer wacyigelin baan ka samaynaa iskuul oo magaalada hargeysa ka mid a baanu marnay
kaalimihii heesahana kama marna
qumanow qaabadeedi leedahe dabcan dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirnaad heestaasi kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wakiilka gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan wadaxaajoodka kuuriyada waqooyi stephen bigan ayaa sheegay in wadahadalkii ay la yeesheen dalkaasi kuuriya ee ay soo gabagaboobay maalinimadii jimcii shalay uu ahaa mid wax ku olaa kaasi oo laysugu diyaarinayey kulanka labaad ee maraykanku uu la yeelanaya kuuriyada waqooyi toddobaiylabaatanka ilaa iyo siddeed iyo labaatanka bishan februari ergegan gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan wadaxaajoodka ayaa xilli uu kulan la lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed kang yanghua ayaa uu yidhi ma ogin halka aanu tegi doonno hase yeeshee waxaanu ku guda jirnaa wadaxaajoodka aan la leenahay kuuriyada waqooyi wadaxaajoodka iyaguna waxuu ahaa qaar wax ku olaa hase yeeshee madaxweyne donald trump ayaa qoraalu bartiisa twitterka soo dhigay ku sheegay in kulanka ay wada yeelan doonaan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu ka dhici doono caasimadda dalka vietnam ee hanoi
mas-uul sare oo maraykan ah ayaa sheegay in saraakiil falastiiniyiin ah ay u direen casuumaad ku waadan shir uu maraykanku qabanayo oo looga hadlayo arrimaha bariga dhexe kaasoo ay martigelinayso dowladda poland toddobaadka soo socda hase yeeshee mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ah ayaa iyagu sheegay inaanay shirkaasi ka qayb qaadan doonin saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka aqalka cad ayaa weriyayaasha u sheegay in jared koshner oo ah la taliyo sare oo aqalka cada uu markaasi kala xaajoon doono mas-uuliyiinta inta shirkaasi uu socdo qorshaha nabadgelyada ee u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas abuumaazin ayaa waxa uu maraykanka ugu baaqay inuu dib uga laabto aqoonsigii uu qudus u aqoonsaday caasimadda israa'iil iyo weliba go'aankii uu markaasi kaga jaray falastiiniyiinta taageeradii dhinaca maaliyadda ahayd ee uu siin jiray isagoo sheegay in tallaabooyinkaasi markaasi ay wiiqayaan in laba dowladood oo isku berberyaala laga helo bariga dhexe waa israa'iil iyo falastiine mas-uul sare oo maraykana ayaa sheegay in markaasi ay ka codsadeen saraakiisha falastiiniyiinta in ay erge usoo dirsadaan shirkaasi hase yeeshee ninka ugu sarreeya dhinaca wadahadalada ee falastiin la yidhaahdo saa'ib cureyqaad ayaa waxa uu sheegay in ay diideen oo ay ku gacan sayreen baaqaasi iyo casuumaadaasi uu maraykanku u soo diray ee lagu doonayo markaasi in ay uga qayb galaan shirkaasi ka dhacaya waddanka poland waxa uu sheegay sidoo kale inaanay cidna u wakiilan oo aanay wax ergaa u dirsan shirkaasi waxa uu ku sheegay qoraal uu twitterkiisa soo dhigay saahib cureyqaad in maamulka maraykanku uu isaga naftiisa ka fogeeyey in uu markaasi noqdo mid dhexdhexaad ah oo nabadgelyada bariga dhexe ka shaqayn kara sababtana waxa uu ku tilmaamay go'aanadiisa markaasi ka hor imanaya xeerarka caalamiga ah
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba duhur wacana wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey waryahayaga cabdikariim olol
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha oo aan kusoo qaadanayno ururka dhallinyarada ciribtirka iyo wacyigelinta arrimaha aafada qabyaaladda ciwa oo ka jira somalilan kuwaasoo socdaal ku marayay guud ahaan gobollada somalilan ayaa soo gaadhay gobolka sool dhibaatada qabyaaladdu ay leedahay waxayna kulan ku qabteen magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool gaar ahaan jaamacadda nugaal waxaana marti inoogu cabdiraxmaan maxamed cali aar iyo farax cabdi oogle cabdirasaaq maxamed cali urug ugu horeyn waxaanu weydiin doonaa cabdiraxmaan maxamed cali aar sababihii ururkaasi ay u sameeyeen iyo ujeedooyinkii laga lahaa bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaa mahadla ilaahay anigu ururkan waxaa ladhahdaa bahda ciribjirka iyo wacyigelinta arrimaha aafada qabyaalada ee ciwaaq waxaana laga aasaasay magaalada hargeysa oo minka baskeeda ugu weyn yahay ujeedooyinka ururka loo aasaasay haddii aan dhowr qodob ka taabto waxaa loo aasaasay in meel kasta oo qof soomaaliya joogo aan ka wacyigelino aafada qabyaaladu leedahay sababta oo ah waxaynu nahay ummadii wacyigelinta ee xumaantana iska reebi jirtay wanaagana isfari jirtay sida qur-aankeena ku taallo ujeedooyinka ugu weynu loo aasasay waxa weeyaan inaan wacyigelin ka samayno aafada ay leedahay qabyaaladu inaan research iyo xog uruurin ka samayno oon ogaano bal halkay sarta ka qurhusan tahay ee qabyaaladanu ka jirto si xal looga gaadho aafada qabyaaladu ay leedahay marka meel kasta oo qof soomaaliya joogo fariintaan u diraya waxa weeyaan inaanu anagu nahay bah ku midowday inaanu la dagaalano aafada qabyaalada qof kasta oo soomaaliyana nagala shaqeeyo si aanu horumar uga samayno wadanka dadka iyo dalkana u hagaajisan bal ka waran intaad ku midowdeen iyo qaybahaad ka kooban tihiin iyo shaqooyinka sidaad u qabataan marka laga yimaado sidaad qaybaha kala duwanaya ee bulshada bismillahi raxmaani raxiim haddii aan ka hadlo qaybahaanu ka koobannahay ururku saddex qaybood ayuu ka kooban yahay waana soddon qof soddonkaa qof oo kale ah shan iyo toban qof oo dhallinyaro ah oo ardada jaamacadaha ka baxaya kuwa ku jira oo magaalada hargeysa ku sugan oo ka howlgala oo wacyigelinta iyo barnaamijyada iyo arrimaha ka sameeya iyo shan qof oo dalka dibadiisa jooga oo dhallinyaro u badan iyaguna iyo toban qof oo mustabeedka kooxda ah oo tala aanu ka qaadano oo tusaalaana siiya oo aqoonyahanka dalka qaybaheeda kala duwan leh hadday tahay dhanka culimada hadday tahay dhanka abwaanada hadday tahay dhanka siyaasiyiinta dhan kasta oo qaybaha bulshada ay ku jiraan tobankaa qof waa mustabeedkayga adhaxdaanu ka dhaqaaqna weeyaan waana dad waaweyn ay u badayin oo aqoon-yahanaabi fara badan yihiin qaybahaasu ka kooban yahay ururka sidoo kale farax cabdiogle waxaad ka mid tahay ururka gobollo fara badan baad maraysaan bal ka hor waxyaabaha idiin qabsoomay oo aad si leedahay wax weyn baad ka qabatay bismillaahi raxmaani raxiim waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mida oanu wax weyn ka qabanay sida inaan wacyigelin samaynay oo dabeetana bulshadii halkaas aanu aragnay iyadoo isku soo bedelaysa dhalinyarada iskuuladoo kale waa marnaa hadeer wacyigelin baan ka sameynaa shan iyo labaatan iskuul oo magaalada hargeysa ka mida baanu marnay ardada waana la soo xidhiidhay runaanti waxay dhahdeen wax badan baa iska kaaya bedelay iminka saaxil iyo tog dheer iyo iyagna waa soo marnay iyagana wacyigelin baan kasoo sameynay sidoo kale waxaan barnaamijyo iyo waxaan qabanaa xaflado kuwaasoo iyaguna kulmiye dhalin fara badan halkaasna isbedel baanu aad iyo aada uga aragnay alxamdulilah markaa dhalinyaradu xoog iyo xoog bay noo soo dhaweeyaan warka iyagana si fiican uga qaataan oo bal ka waran wacyigelintan waxyaabaad xooga ku saartaan oo la odhan karayo halkaas ayaa muhiim u ah in la gaadho waa kuwe bulshada qaybaheeda kala duwan adoo kala qaaday waxaan aad iyo aad u jecelnahay horta wacyigelinta si wanaagsan inaanu u gaadhsiino inta karaankayaga dhalinyarada ayaan xooga xooga saarnaa waxaa kaloo aanu jecelnahay inay qaataan siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedka iyo maxaan kuu sheegaa dumarka dumarkanu aad iyo aad baaq ugu diraynaa maadaamaay tahay lafdhabarta bulshada marka waxaan aad iyo aad u jecelnahay oo aanu hiigsanaynaa inaanu siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo dumarka aanu aada uga wacyigelino maadaama iminka ay dhallinyaradii nala qaadato nala fahmayso sidoo kale cabdirasaaq si aan qarsoodi lahayn qaarkood uga hadlaan bal ka hor waxyaabaha aad idiin arkaan markaad dadka u timaadaan oo aad wacyigelinta u samaynaysaan iyo fikradaha idinkaga yimaada cabdikariinow qolyaha dhallinyarada ah waa qolyaha markastana soo dhaweeya markastaanu wacyigelinta wadnana nala garab gala tusaalaha haddaan kuusoo qaato meelaha wacyigelinta ka sameyna waxaa ka mid a iskuullada dadka ugu horeeya noo soo dhaweeya waxaa weyaan waa dhallinyarada si fiican bay noo soo dhaweeyaan waynala fikir maadaama ay yihiin aqoon-yahankii iyo ubaxii waddanku soo korayay horta ilaahay baan dadka simin laakiin dadka waxaa ugu badan dadka waaweyn waxay u arkayaan urur mashruuca kusoo qaatay waxa kula dareemi maayaan saamaynta uu leeyahay badiyaa wax badan kaama dhegaysanayaan laakiin dadkaanu garabka ka helo gacanta ka helo hiilka ka helo hiigsigana waxaan ku nagu dhiirigeliya na dhiirigeliya na soo dhaweeya waxaa ka mid ah dadka aqoon-yahankaa haldoorka bulshada ay ugu horeyso ardayda iyo macallimiinta qoraayada iyo agwaanada waxaa jira marka laga hadlayo qabyaalada meelay ka timaadaa bulshada markaad baadhitaan ku samayseen yaad soodhan karaysaan qabyaalada way wadaan ama aad isleedihiin waxyaabo dhibaatooyin ku keenaya ama saameyn ku yeelanayo hadhowna u keeni kara in gacanka hadal halkaasi ka dhaco markaad baadhitaan ku samayseen balka waran yeeyihiin dadka ugu horeeya ee qabyaalada huriya ee naxliga dadka ku beera ee qabyaaladu ay ku hadhay maanta waxaan ohan karaa waxa weeyaan waa dadka siyaasiyiinta marka laga yimaado dadka siyaasiyiinta liidariska ee dadka hogaamiya waxaa ku soo hoga odareeqameedka odareeqameedku waa oday markiisa horanba lagu soo doortay hab qabiilaysan dadka kula qaadan maayaan oday dhaqameedkaasi marka dadka bahashan horinaya waa odayaasha oday dhaqameedka iyo siyaasiyiinta laakiin waxaan baaq halkan uga dirayaa waxaan leeyahay war dadkiina u tudha wiilashiina u tudha caruurtiina u tudha oo naxliga iyo ay qabyaaladu leedahay ka wacyigeliya sidoo kale cabdiraxmaan waxaa jira dad fara badan oo ka hadla oo qaarkood hadday doonaan dhalinyaro yihiin ama aqoonyan yihiin goobaha laysugu yimaado si furan uga hadla arrimaha qabyaaladda bal ka waran dadkaas oo kale qaabkaad ku wacyigelisaan ama dadka baraha bulshada isticmaaloo kale horta qaabkan ku wacyigelino aan barnaamijkayga ku gudbino barnaamijyaanu qabanaa dood cilmiyeedyaanu qabanaa barnaamijyadaanu qabanna waxay iskugu yimaadaa dhalinyaro fara badan oo kala duwan waxaanu u sheegnaa dhibta ay leedahay qabyaaladu walow aanu research wadno oonu gacanta ku hayno imaka oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay waxyaaba fara badan nooga soo baxayaan welina aana buggii researchka ayaan ugu talagalnay inaanu soo saarno aan weli noo soo bixin laakiinse researchkiisii iyo questioneerkiisii aan ururinay marka qaybahan ku wacyigelino waxaa ka mid ah inaanu barnaamijyada xumaanta ay leedahay iyo ficillo aan hore loo arag aanu soo saarnay oonu ugu talagalnay bulshada inay isbedel ku yimaado marka maskaxda la dhisay garaadka la dhiso ay ila tahay inay isbedelayso qabyaaladuna yaraanayso isbedel la imanayo waxyaabaad kaga duwantiin ururada kale ee bulshada u shaqeeya maxayna la odhan karo ururkiina wuu kaga duwan yahay oo bulshadan aad u sheegi karaysa dadkaina dhegaysanaya annagu waxaanu kaga duwannahay waxaanu researchka ugu horreeyay baan samaynana aan aaminsanahay ina geyga soomaalida laga sameeyey oo xog ururina researchkaas waxay la tahay in wax badan bedelayo waxaanu samaynaa qaabab aan aaminsanahay maanta gobolada somalilan aan ku marano inaan hore urur qabyaaladiidii oo saa u dhammaystira oo xog ururin iyo barnaamijyo iyo wacyigelin iyo tala iyo tusaalasiin iskugu jira aanu ka qaban marka waxyaaba cusubna sannayntiinka insha allah sanadkan waxaa noo qabsoomi doonaan ku weynahay waxyaaba horle oon hore loo arag oo xalka qabyaalada aanu ku raadinayno marka insha allah bidnillahi kariim sanadkan soo socda waxyaaba cusub oon hore looga arag iminkana waxaanu qabanay wacyigelinta fara badan oo dad fara badan aan qulubtooda isleenahay waa hanaateen oo waxba ka bedesheen insha allah tusanaytiinkana wax badan baan qaban doona haduu ilahay dhaa
sidoo kale faraxa waxaad ka mid tahay xubnaha ciwaq ee wacyigelinta badanaa ka shaqeeya bal ka waran waxyaabaha caqabadaha idinka hor yimaada markaad bulshada dhex maraysaan oo aad sodhan karayso idinna waxbaad ka bedeli karaysaan bulshada laftigeedana saamayn bay ku yeesheen maxay yihiin horta walaal waxyaabaha waxaa ka mid ah in marka aanu hawshayada wadano shaqadayada gudanaynano ama iskuuladii wacyigelinayno amaba aanu suuqii marayno aanu dadkii la hadlayno inay nagu yidhaahdaan oo sidaad qabyaalada u joojin kartaan waaba waxaanu wax ku cunno ama waawaba waa waxaanu wax ku cunno ama waa waxaanu ku shaqayno ama waxaanu ilaa iyo yaraantaydii kusoo dhex korayne saa u joojin kartaan ma qaban kartaama weeye dhibaatada ugu badanana soo gaadha ee qalbigayga dhaawacda waxay tahay inay nagu yidhahdaan ma qaban kartaan waxaan aad wadaan hawshan aad haysaan waa waxa weeye dee wax adduunkuba ku kala soconaya weeye marka taasaa annaganana dhibta taas weeye taayan dhibaatada aanu isleenahay waa ugu weyn tahay oo waa idin haysataa
waxyaabaha laga hadla waxaa weeye marka dagaaladu dhacaan oo kale dagaalkii ceelaf weyn ka dhacay oo kale kii dhumay ka dhacay oo koonfurta gobolka sool ku yaalay waxaa laga hadlayay waa haweenka oo qayb ka noqday arrimaha qabyaaladeed ama wacyigelinta horinta oo kale bal ka warra sida gaarka aad haweenka ula hadashaan markaad deegaanada tagtaan iyo goobaha la ysugu yimaado haweenka waxaanu la hadalnaa horta mar walba gabadh walba waa ogsoontahay inay lafdhabarti tahay oo weri tahay oo iyadu dee wadanka ay meel fiican kaga jirto marka waxaanu badanaa aanu ka wacyigelina inaanu kun idhaahno adigaa joojin kara dagaalka socda waayo beri dee ninkan gurigu kasoo kacaya adigaa jooga haddaanad gabadh u ahayn walaal baad u tahay ama hooyaad u tahay marka waxaanu xooga saarnaa iminka markuu dagaaladu dhacaan iminka ceelafoyn oo kale iyo goboladan kale markay dagaaladu ka dhacaan waxaa la sheegay dumarku badigoodu inay biyihii sideen oo sabaayadii dubayeen oo raggii u buraanburayeen baaqaan u diri lahaa waxaa weeye haddaad idinku doonaysaan inaad dagaal joojisaan waad joojin kartaan waayo idinkaa raggiina ka wacyigelin karo ka odhan karaa war aniga haddaad taasoo samaynaysid ioma soo hoyanaysid cabdirasaaq waxaa jira dad fara badan oo iyagu arka inay qabyaaladu wanaag tahay dhalinyaro fara badanna waxay ka hadlaan inay shaqooyinka ku waayaan hab qabyaaladaysan ama lagu reebo markay soo tartamaan oo kale cabashooyinka iyo baaritaanka aad ku samayseen dhibaataynta leeg bay noqotaa in qofku wanaaggii uu lahaa iyo aqoontii uu lahaa uu qabyaalad ku waayo qaabka ay saamaynta ay ku yeelatay dhinaca hadday noqoto toosinaanta iyo dhinaca cadaaladda waxbarashada iyo waxaan ku yidhi shaqada dadku waxay arkayaan in dhalinyarada badan waxay ku sheegayaan ama community kula wadaagayaan ama geygan ku noolnahay intiisa badan hal qabiilsan wax kasta lagu doorto nidaam qabiilsan lagu doorto waxay ku sheegayaan saamaynta taban ee ku yeelatay in nidaam qabiilsan wax lagu yeesho wax lagu doorto dhalinyaradu inta badan waxay noo sheegaan oo nagu ogeysiiyaan oo aan rasiishka aan ku samaynay in saamaynta u weyni maanta waddankeena ku dhacday ay tahay in habka qabiilaysan wax kasta lagu doorto wuxuu doona ha ahaad barnaamijkeeni madasha gabagabadiisa anagoo marayna cabdiraxmaan waxaa jira waxyaabo fara badan oo aad u soo joogteen bal sheekooyinka bulshadu ay idinla wadaagto marka laga yimaado qabiilka iyo qabyaaladda sidaad ugu kala saartaan aad dadka u fahansisaan bismillahi raxmaan iraxiim horta fikir ahaanteyda waxaan aaminsanahay inay labadaasu laba laysku khaldan yihiin labadaa haddii la kala fahmana ay hagaagayaan qabiilku waa litacaarafu ina akramakum cinda allahi suu ilahay qur-aankiisa ku sheegay inaynu isku garanno oon isku kala socno qabiilkuna waa aafada xun ee na saamaysay ee sababtay in jeclays yimaado oo kala sarrayna timaado oo isboob iyo dhaqaa qaranka oo aan loo hogaansamin oo sidii wadaniyada ahayd aan loogu dhaqmin ayna sababtay annaguna waxaanu aaminsannahay haddii aanu xal keenno annagoo maskaxdayada intayada maanta ka kooban bahda ciribtirka iyo wacyigelinta arrimaha afada qabyaalada ee ciwaaq iyo bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in wax laga qaban karo sidoo kale farax waxaa jira caqabado fara badan dhallinyaraad tihiin aqoon-yahaanaha oo doonaya inay bulshada wax u qabtaan hal iyo labo caqabadahaadis leedahay haddii laydinka taageero ama bulshada ay wax ka qaban karto waxaa ka mid ah iminka inay dowladdeena taageerto oo kale oanu taageero ka helno oo wacyigelinteedii aanu sii xoojinno iyo sidoo kale inaanu bulshadii taageero ka helno labadaaba waa laba waaxood oo aanu ka dhaqaaqi karno waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye marka shaqo la qabanayo oo idinkuna aad doonaysa inaad ololo bilowdaan oo aad gobolada martaan waxaa loo baahanya waa dhaqaale dhallinyaraduna badanaa shaqooyinkay hayaan way yaryihiin koley wax walbaba dhaqaale u baahan imka hadaas tiraahda basraac dhaqaalaad u baahan tahay iminka waxa ayagaasoo dhan markaan wacyigelinta samaynayno aan iskuulada tegayno dee qof walbaaba isagoon soo quraacan buu shantii iyo barkii kasoo baxaya gurigoodii marka dhaqaala waa ka baxaya oo dabas buu raacaya oo quraac buu maalintaas leeyahay marka waxaan odhan lahaa taa haddii nala ka siiyay garab de waxa weeye meelaan hore uga sii dhaqaaqi karno shaqada iyadu waa laba jimaarmaysaa iminka dadku muddadii aanu jirnay oo kooban iyo waxaanu qabanay oo fara badan bulshadu aad bay u leeyihiin wax badan baad soo saarteen marka taasoo sii xoojiya in haweenka iyo madax dhaqameedka iyo siyaasadda iyo warbaahinta intaasoo israacdaba ay qabyaalada joojiso waayo warbaahintuna way soo gudbinaysaa oday dhaqameedkiina meel buu istaagaya waa soo qaylinaya anagu haddana heer labilnahay dumarkiina raggii bay goobaabinayaan marka intaas oo isfahanto oo qabyaalada joojisa intaasaan baaqu dirayna aanu leenahay intaasay haddaad joojiso anaguna wax badan baad noo taraysaa sidoo kale cabdirasaaq barnaamijka gabagabadiisa ayaynu ku jirnaa madasha ee v o a kalmada ugu dambaysa aad soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinaya waxa weyan sida walaasha ka dhawaajisay in dadkaasi ay qabyaalad joojiyaan horiya dadka qabyaalad horiya ay joojiyaan ay ka mid yihiin saxaafadda iyo siyaasiyiintooda dhaqameedka intaa waxaan ku darayaa in dadka silibiska aqoonta ah ee waxbarashada lagu daro wadaniyadda wadaniyadda marka lagu daro citizenship baa la dhahaa waxa weeyaan waxaa la fahansiinaya faa'iidada ay leedahay wadaniyaddu sidoo kale waxaa lagu dhigayaa saamaynta taban ay leedahay qabyaalada iyo xumaanta iyo qoqobka ay leedahay cabdiraxmaan kelmaddeena ugu dambaysa barnaamijkeenu soo xidhaynaa bal ka waran maxaad ku talinaysaa waad soo jeedinaysaa bismillaahi raxmaan iraxiim anigoo cabdiraxmaan ahaana waxaan ku talinayaa kelmadda u dambaysa kolley walaaladeeda hore waxay ka dhawaajiyeen meelaha ugu muhiimsan ee qabyaaladu ka timaado ama xuguruurintayada aanu inta ugu badan ka arno ama bulshada inta garaadkeedu nool yahay ay fahmayso halka qabyaaladu ka yimaado waxaa kaloon aaminsanahay in haddii geyga somalilan oo kale ama waxbarashada oo kale sida walaalkii hore ka dhawaajiyey oo fikran aad aan u jeclahay mar kasta inaan dhiirigeliyo jeclahay ee manhaska ama silmaska somalilan ma laha qaybtii wadaniyada ee waxbarashada ama dhulka soomaalidu maba laha meel kastoo waxbarashaan ku arkay soomaali joogto maan ku arag qayb wadaniyada oo lagu dhigayo shaqeeyo qofkana haddaan markuu yaryahay iskuulkii brimaryg iyo secondarygi aan wadaniyada iyo qiimaha wadanku leey logusoo aan lagu soo dhigin isbedel ma imanayo qabyaaladu way faafaysaa dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeenii madasha oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay ururka dhallinyarada ciribtirka iyo wacyigelinta arrimaha aafada qabyaalada ciwaq kuwaasoo ku yimid magaalada laascanood socdaal ay kaga hadlayeen barnaamijkeenna ayaa waxaa ka qayb qaadanaya cabdiraxmaan maxamed cali aar iyo farax cabdi oogle iyo cabdirasaaq maxamed cali urug intaanu ku kulmi doono dhegaystayaal barnaamijkaasi mid lamida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeli
cabdikariin olol ayaana dhegaystayaal barnaamijkaasi madasha dhallinyarada inoogu soo diyaariyey magaalada laascaanood haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiim aan ku horeyn ee dhinaca horyaalka talyaaniga hal kulan ayaa xalay dhacay oo dhex maray kooxaha roma iyo kiyeva waxaana saddex gool iyo eberay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee roma goolashan waxaa u kala dheliyey ciyaartooyda stephen al-shacraawi eden jeko iyo alexander kolorof kooxda roma guushaasi waxay u qaaday kaalinta afaraad ee horyaalka talyaaniga oo ay hadda kala baxday kooxaha milan iyo lazio hase yeeshee milan ayaa dib ugu soo laaban karta axadda haddii ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee kalari ciyaaraha talyaaniga ee dhici doona maanta iyo birina kooxda kubadda cagta ee inter milan ayaa ka mid ah kooxaha maanta ciyaari doona waxaana inter ay markaasi ku jirtaa kaalinta saddexaad bolonia waxay la ciyaari doontaa kooxda genoa atlanta waxay isarkayaan sbal torino iyo dines ayaa fooda isdiri doona samdoria waxay la ciyaari doontaa frosinone sasuolo iyo yuventusna waxay isarki doonaan axadda halka milan iyo kalerina ay habeenka axadda ay fooda isdari doonaan kooxda kubadda cagta ee fiorentina iyo napoli ayaa ka mid ah ciyaaraha ish lagu hayo caawo fiidkii halka sidoo kale isla caawa ay isarki doonaan kooxaha barma iyo inter milan dhinaca horyaalka ingiriiska ee premier leagana dhowr kulan ayaa maanta dhici doona ciyaarta ugu soo horeysa goordhow ayay dhex mari doontaa fulham iyo manchester united crystal palace waxa ay martigeli doontaa westham united arsenal ayaa booqan doonta kooxda harrisfield town liverpool oo horyaalka hogaamineysa waxa ay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda kubadda cagta ee bournemouth southampton iyo cardiff city ayaa is arkaya watford waxay la ciyaareysaa everton brighton and hof albion waxa ay la ballansan tahay kooxda kubadda cagta ee banley horyaalka spain ee la liga ayaa ka mid ah horyaalada yurub ee ciyaarahooda maanta ay dhici doonaan kooxda gitef ayaa waxa ay goordhow la ciyaari doontaa silta vigo atletic madrid iyo real madrid ayaase noqon doona kulanka toddobaadkan uga xiisaha badan waxaana labadan kooxood ee ka wada dhisan magaalada madrid ay isku arki doonaan garoonka kooxda atletico jirona iyo weskana caawa ayay is arkayaan dhinaca jarmalka ee bundesliga hal kulan ayaa dhacay shalay jimcihii shalay waxaana kooxda kubadda cagta bayer liverkusen ay shan gool iyo gool uga badisay kooxda mens sidaasna waxay ku soo gashay kaalinta shanaad ee horyaalkaasi ciyaaraha kale waxa ay dhici doonaan galabta iyo caawa waxaana kooxda kubadda cagta horyaalka hogaaminaysa ee brushi dodman ay la dheeli doontaa kooxda hoffenheim brushi monshen galadbakh waxay is arkayaan kooxda herse berlin hanover iyo nuremberg ayaa ka mid ah ciyaaraha indhaha lagu haya ugu dambeyntiina bayer monikh oo kaalinta labaad ku jirta waxa ay is arkayaan kooxda shaalka dhageystayaal xubintii ciyaaraha waa naga inta
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay xubintii ciyaaraha buu nala socodsiinayay markana dhinacii heesaha aanu u leexanno codka ah dhagihiina soo gaaraya waa allah u naxariistay cabdisalaad beer dilaacshe iyo xaliima khaliif cumar magool heestuna waa
qormo qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahaye qaayahiyo sharaftee in inqanjidho laeg tahay kama uu qalinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailige markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailigede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadtaa qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadtaa labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabaahow loo qaaday heensa qutunkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda
waa hagaag dhegaystayaal waxaa filaya inaad si weyn uga wada hesheen codkaasi ee labadoodaba ee baha u naxariistay cabdisalaad beer dalacshe iyo weliba xaliima khaliif magool iyo heestaasi qormo dabcan heestaas aanaynu kusoo gabagabayn doonaa idaacadda iyadii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa jacfarku kaya anigu cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo weliba asxaabta kale bahdan v o ee guud ahaan idin leh nabadgelyo dayax qadiimadiisii cansaal ku qarimiyo cirkoo sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenka qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaariyada markaad xaggayga